Dood cilmiyeed ay yeesheen guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha haweenka iyo siyaasadda ayaa magaalada Kismaayo ku qabtay kulan looga hadlayay ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda. Kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland, qareenada dowlad goboleedka Jubbaland, ururada haweenka Jubbaland, iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay kulanka. Qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland iyo haweenkii kasoo qeyb galay kulanka ayaa waxa ay siyaabo kala duwan ugu doodeen sidii ay haweenka uga qayb noqon lahaayeen arrimaha siyaasadda.
badan ay jiro een, oo rabo han siyaasadeed leh oo xildhibaan rabo oo golo deegaan rabo een, xaquuqahooda ama sidii ay ku heli lahaayeen in- annaga waa intii oo karaankeena eh, waa ka hadalnaa balse ee, waxaa jirto waxyaalo badan oo caqabado ku ah een, gabdhihii sida een, dhinaca qabiilka oo kale ca- caqabad ku ah een, waxaa kaloo caqabad ku ah een, ayaga laftirkoodii sida hadda laga dhawaajiyey inaysan istaageerin macnaha qofka waa in- haddaan la istaageerin qofka qof aad intay kusoo kaxaysa meel ku geynaysa male nimanka dada iska dilaan aan waxaan qabaa gabdhaha iyagana inay ee, guntiga dhiisha isaga dhigaan me- siday wax ku heli karaan ay wax ku raadsadaan ha isdilaan ma dhahay laakiin dhaqaalahooda in la isticmaalaa dhici karto gabadha walaashaa garab istaag haweenka xaqa ay leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin eh, waxyaalo badan baa la taabtaabtay waxaana ka mid ahaa in waxyaalaha la taabtay haweenku xaq u leeyihiin en, wax kasta oo ku saabsan eh, ayaga xarintooda ama xag dhaqaale haato ama xag mataqaanaa arrimaha siyaasadda haato ama xag bulsho haato inay xaq u leeyihiin in wixii ay ayagu xaq u leeyihiin laga siiyo yaa laga dooday Een, annaga dastuurka dowladda jubbaland qodobkiisa lixi tobnaad ayaa wuxuu sheegayaa een, qoondada ama doorka ay haweenka ku yeelanayaan arrimaha siyaasadda qodob dastuura waaye qodobka toban iyo toddobaad oo kaleeto waxaa ka mid ah een, xa- xaquuqda caruurta ay yeelanayaan ilmaha yararka qodobka shan iyo labaatanaad ama afar iyo labaatanaadna dastuurka dowladda jubbaland wuxuu sheegayaa sida ay haweenku ugu qeyb qaadan karaan ama qeyb ugu noqon karaan xilliga doorashada waa qodobo dastuuriya kuwaasayna ka mid yihiin Een, markaan usoo noqdo su-aashaada een, maxaa keenay waxaa keenay waxaa weeyo inta badan een, gabdhaha soomaaliyeed waa ama hooyo marka le hooyo hooyo waa qof naxariis badan weeye waa qof beer jilicsan weeye dee gabdhuhu codka annagayna siiyaan annagay noo hiiliyaan hadda waxay maraysa warba idin kale soo hiiliya waxaa siisiiya Haweenka Soomaaliyeed ayaa wada dadaallo ay kaga mid noqon lahaayeen siyaasadda dalka.